dhawaan, Guddoomiyaha Maamulka Gobolka Banaadir ayaa ku dhawaaqay ololaha nadaafadda deegaanka kaasi oo ka dhacaya guud ahaan degmooyinka gobolka Banaadir. Iyadoo la fulinayo amaradaasi ayaana maamulka iyo bulshada degmada wadajir ee gobolka Banaadir waxa ay degmada ka sameeyeen olole nadaafadeed waaxaha kala duwan ee degmadu ay ka kooban tahay. Qaar ka mid ah bulshada degmada wadajir ee gobolka Banaadir ayaa ka hadlay goobta lagu bilaabay ololaha nadaafadda ee ka dhanka ah bilicxumida.
cabdiraxmaan waa mahadsan yahay sow noogu shaqeeye waa si sharaf leh nadaafadda dalka waxaa waaye bilicdiisa waa nadaafadda hadda usaan nadaafalayn dalku bilic ma leh bilicda in laga shaqeeya saasaa loo rabaa waana mahadsan yahay wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu suuqan waxaa kamid ah suuqan kamid ahay aad ay ayaan u mahadsan yahay aadkii waa suuqay nadiifiyeen aad ay aan dhehe nadaafadda waxay kamid tahay isu imaanka ma tahay waxaan umahadsan yahay guddoomiyaha degmada cabdiraxmaan cali waan mahadsan yahay dhalinyarku aad umahadsan yihiin degmada waxay u baahan tahay nadaafad ay u baahan tahay haddaan ganacsi ka midan nahay aad ayaan ugu shaqeeyaynaa nafta xoogayna iyo maalkayna habartayna aabeeska iska shaqeeyna annaga insha allah ka shaqeeynaa naft maalkayna iyo xoogayna ugu shaqeeynaa waxaan rabaa inaan u mahad celiyo allah subxaana wa tacaala oo maanta noo suuro geliya inaan annagoo midaysan isugu nimaado oo loola ballaaran oo nadaafadeed ee looga shaqaynaayo dhammaan waaxaha ay leedahay degmada wadajir annagoo gacan ka helayna gobolka banaadir allahaas ina waafajiye ee noo suuro geliya inaan shaqadaas adag qabannaa u mahad celinaynaa alla subxaana wa tacaala ka sukow cabdiraxmaan maxamed cali guddoomiyaha degmada wadajir ayaa tilmaamay in bulshada ku nool degmada laga doonayo inay u soo baxaan fulinta amarada madaxda ka soo baxday ee ku aadan nadaafadda iyo bilic soo celinta magaalada caasimadda ee muqdisho waxaan rabaa inaan u mahad celiyo dhammaan maamulka gaar ahaan ururka haweenka iyo ururka dhallinyarada oo mar kasta iyo maantaba door adag ka qaatay sida loo heli lahaa bilic magaalo cagaaran waxaan rabaa inaan meeshan ka caddeeyo in aan u hoggaansannay awaamiirta duqa magaalada oo ahayd waa in la helaa magaalo cagaaran oo nadiif ah annagoo awaamiirtaas qaadanayno waxaan isugu nimid shir waxaan iskula dardaarannay inaan dhiigga cusub oo duqa magaalada nagu soo biiriyey aan qayb ka ahaanno inaan laba jabbaarno dhammaan shaqooyinka laga rabo maamulka degmada gaar ahaan nadaafadda waxaan rabaa marka inaan baaq u diro bulshada deggan heer wada jir bulshooy waa inaan ka wada qayb qaadannaa nadaafadda cid kastaba ay ka qaadataa qaybta ay ku leedahay annadaafatu nisful iimaan nadaafaddu waa iimaanka barkiis sidaas laalligeed waxaan rabnaa inaan mar labaad iyo mar saddexaadba baaq u dirno bulshada heer wada jir cid kastaba inay gurigeeda horteeda iyadu nadiifiso waxay culaysaa maamulkaa diyaar ula ah laakiin cid kastaba markay iyadu horteeda ee ka adkaata nadaafaddeeda dhammaan waxaan helaynaa bilic